جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaani araxiim subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada aan saaka idinkugu heenna hadduu alla idmana waxaa ka mida ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaalo culus ku qaaday xarumaha iyo saldhigyada cadowga allah ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan koonfurta soomaaliya iyo qaybo ka mida dhulka ay gumaysato dowladda kenya wasiir ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa weerar afkaa ku qaaday xubnaha mucaaradka ee ka soo horjeeda dowladda riddada ah ee xasan gurguurte maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa ku guulaystay dib u dayactirka buundada halbowlaha u aysa socodka gaadiidka iyo dadka ee wilaayaadka islaamiga ee labada jubbo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo bandhigayay arday ka qalinjibisay mu'asasada alxigma faraceeda degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool munaasabad lagu sagoontinayo dufcadii afaraad ee ka qalinjibisa macadka khadiija binti khuweylad ee degmada buqa qable ayaa ka dhacday degmadaas sidoo kale warkeenna subax waxaad ku maqli doontaan buula fullaay sidee bulshada ku nuul degmadaasi uga faa'iidaystaan waxbarashada ka socota xarunta mu'asasada alxigma maxaanse ka ognahay xirfadaha sida xawligaa looga barta alxigma جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
waa subax sabti ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha safar sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaalo culus ku qaaday xarumaha iyo saldhigyada cadowga allah ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan koonfurta soomaaliya iyo qeybo ka mid a dhulka ay gumaysato dowladda kenya ciidamada mujaahidiintu waxay saaka dagaal iyo duqeyn culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee w f b ee degmada garbaharre ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka mangay ee ka tirsan gobolka laamuu inta uu dagaalka socday waxaa dab culus uu ka kacay qayb ka mid ah xerada la weeraray wasiir ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa weerar afkaa ku qaaday xubnaha mucaaradka ee kasoo horjeeda dowladda riddada ee xasan gurguurte khaalid xasan ayaa warbixintan inoo haya murtad axmed macalin fiqi oo ah wasiirka gaashaandhigga dowladda riddada ee soomaaliya ayaa isagoo ka hadlayay meel fagaaro ah waxa uu weerar afka ah oo aada u xoogan ku qaaday qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka ee ku buhoobay madashay u yeereen samata bixinta fiqi ayaa hanjabaad dhiicay isugu daray xubnaha mucaaradka ee kale ah shariif murtad rooble xasan cali khayre cabdiraxmaan cabdishakuur iyo axmed ciise cawad oo ah xubno mucaarad ah oo si weyn uga soo horjeeda siyaasadda xasan gurguurte fiqhi ayaa xubnahan ugu hanjabay inaysan muqdisho ku qaadan karinin hub ay kula dagaalamayaan gurguurte haddii ay taas dhacdane uu isagu la dagaalamayo tallaabana uu ka qaadayo nin qori qaadan karaana ma jiro caaway anoo wasiirkii gaashaanigaa dhahaya nin qori magaalada muqdisho dhexdeeda ku qaadan kara ma jiro yuhuud maanta ha dhacays waan arkayseen maanta wuxuu ku hadlayay ninka rooblah wuxuu yidhi waddanka midnimadiisiiba halis ku jirta markaasuu hadduna yidhi somalilan waa saxsantahay iska socota ninkii khayraha saaxiibkeena dastuur ka hadlaya iyo in la ixtiraamo xuquuqda insaanka ninkii duhur cad habeen madow ku soo ekeeya weerarka ninka saaxiibkiisu ag fadhiya waa dulqaadkiisa la yaabana cabdiraxmaan cabdishakuur ninkaas ayaa wuxuu noo sheegayaa baarlamaanka soomaaliya ayuu ciidankii soo geli guddoomiyihii odagii jawaabri waxaan is leeyahay diyadiisa ninkaas in loo raacdo sheekhii sheekh shariifa waa saaxiibkaygu weyo waxba kama sheegi karo isaga laakiin runtii bannaanjooggaa ku dheeraaday axmed ciise cawad maxaa lagu xusho hadda aniga ma garan karo sabab loo xusho sabab ugu jira ninkaas maba joogaba xitaa waqtiga badankiisa nin iska maqan oo balaayaha maskaxdiisu maqan tahay w adiga afartan baad aragteene ninka cabdiraxmaan cabdishakuur ah oo dimuqraadiga ah oo britishka baasboorka britishka wata qof iyo qori uu soo qoray yacni maba laga filaynba maba laga filaynba waxyaalahaas in loo noqdo annaguna dowladis baa ka hadlayseen ragna waxay soo qorayaan aqoon-yahankii soomaalida oo laga filayay inay dalkan wax ka badbaadiyaan oo dalkan hawshiisa dagaal bay ku boorinayaan cunfi bay ku dhawaaqayaan in la diriro ummadda soomaaliyeed dirirto oo magaaladaas sidaa u qurxoon ummadaasaa dagaal lagu baaqaya murtad fiqi ayaa ku eedeeyey xubnaha mucaaradka muqdisho inay doonayaan dagaal iyo burburay u soo jiidaan magaalada muqdisho isagoona sheegay inay diideen in xal laga gaaro khilaafka u dhexeeya iyaga iyo gurguurtee arrintan ayaa waxaa imaanaysaa xilli sidoo kale khudbad uu magaalada dhuusamareeb uu dhowaan ka jeediyey xasan gurguurti uu ku eedeeyey mucaaradka inay fashiliyeen kulamadii wadahadallada ee socday islamarkaana ay diideen xal kasta oo lagu xallin lahaa arrimaha laysku haysto maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa ku guulaystay dib u dayactirka buundada halbowlaha u aysa socodka dadka iyo gaadiidka ee wilaayaadka islaamiga ee labada jubbo waa kan cusmaan axmed dhuubow ka warqabidda iyo wax u qabashada bulshada waa waxyaabaha hoggaanka mujaahidiintu ay maamulada ugu sameeyeen wilaayaadka islaamiga ah kuwaasoo tawiliya waxyaabaha ay u baahan yihiin dadka la maamulaya waxaana dhinaca kale jira codsiyo ka imaanaya bulshada islamarkaana soo gaaraya maamulada degmooyinka ee wilaayaadka islaamiga ah oo ay ka mid tahay midaan laga sameeyey buundada degmada jilib oo qayb ka ah codsiyadii dadka oo si dhab ah looga jawaabay dhowaan maamulka islaamiga ah ee degmada jilib iyo midka guud ee gobolka waxa ay ku howlanaayeen dib u dayactir lagu sameeyey buundada degmada jilib oo ah meel halbowle ah ahmiyad gaarna u leh bulshada deegaanka iyo guud ahaanba gobolada jubbada dhexe iyo jubbada hoose iyo meelo kale oo ka baxsan sida gaadiidka aada dhinaca kenya shaqo muddo socotay kadib waxaa la gaaray gabagabada waxaa caadi ku soo laabatay isu socodka dadka iyo gaadiidka oo markii hore xaalad cabsi ah ku marayay buundada oo xilligaasi uu ka muuqday burbur qarka u saarnaa inuu istaago isticmaalka buundada sheekh maxamed balle oo ka mid ah culimmada ayaa sheegay in dayactirka buundada uu yahay arrin muhiim ah oo ka tarjamaya daryeelka danta guud ee bulshada wuxuu tilmaamay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab aysan ku koobnayn oo keliya dagaalka ka dhankaha gaalada dalka ku soo duushay balse sidoo kale ay xoogga saarayso mashaariicda horumarineed ee ay ka samaynayso gobolada dalka soomaaliya kuwaas oo ahmiyad gaar u leh bulshada wuxuuna sheegay in dayactirka lagu sameeyey buundada degmada jilib uu qayb ka yahay dadaalka mujaahidiinta ee waxuqabadka bulshada goobta aan joognaa waa buundadii jilib ay macnaha mujaahidiintu ay dayactireen khaasatan wilaayada waxaweye jubbada dhexe buundadan mundo buundo aad iyo aad muhim jiddana weeyaan u ah waxaweye gobolladan khaasatan jubbada dhexe iyo jubbada hoose waxa weye biraheeda iyo laamigeeda iyo waxa lagu shubay iyo alxankeeda allah subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan buundadu waxaad dareemaysaa inay tahay sharayaanul xayaa meesha macnaha ummadda muslimiinta ay isaga gudbayaan ganacsigooda iyo howlahooda iyo maalinjooggooda iyo shaqaalahooda iyo xoogsatadooda ay isaga gudbayaan haddii marka ay waxsi ka noqdaan waxaa imaanaysa ummaddii dhamma inay dayacanto oo halkaa dhibaata ay ka timaado isku xilqaanka maamulka waxaan leenahay ilaahay subxaanah watacaala ha idin barakeeyo waxaa kaloo xusid mudan walaalayaal duwalku markay meel isha ku hayaan meel kale ma milicsadaan laakiin dacarakatulshabaab almujaahidiin ayadoo macnaha waxaweye ku jirta shaqadii ugu adkayd iyo dagaal iyo difaaca dalka ayay haddana arrimihii muslimiinta iyo howlahoodii iyo dayactirkoodii iyo macnaha waxa weye ay tacliintoodii iyo dacwadoodii iyo jidadkoodii bay haddana wax ka qabanayaan waxaa halkaad dareemaysaa shaqooyin waaweyn inay ummad waxa weye ummadda ay u hayaan arrimahaasna waa arrimaha laga dheehanayo inay macnaha ka fakerayaan ummaddan nolosheeda iyo mustaqbalkeeda iyo tawxiidkeeda iyo xataa jiritaankeeda suldaan shuceeb oo ka mid ah golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa bogaadiyey dayactirka buundada wuxuuna sheegay in shaqada la qabtay ay tahay mid ka tarjumaysa dadaal wadajir ah oo lagu xaqiijinayo hufnaanta adeegyada bulshada oo ay tani ka mid tahay waxaan taagannahay buundadii jilbeed buundadaasoo dayactir uu ka muuqdo gaar ahaan waxaan uga mahad celinaynaa wilaayadeena islaamiga ee jubbada dhexe si guud waan aragnaa buundada waxaa ka socda dayactir qarash ayaa ku baxay ma sahlano xagna maamulka islaamka waxay gacan ku haysaa dagaalkii cadowgii in laga dhiciyo ummaddii muslimiinta ahayd dhibtooda iyo khiyaanadooda iyo ma artay dawamaryadooda xagna waxay u taagan tahay dayactir lagu dayactirayo buundooyinkii madaaristii maraafiiqdii caamka ahayd ma aragtaaye sagxadaha weyn oo lasoo qaaday meesha la dhigay matoorada alxanka waxaa waye mashruucu waaye waa howl dowladeed annaguna haddaan nahay odayaashii dhaqankii iyo aad ayaan ugu faraxsannahay arrinkan waanu soo dhoweynaynaa si guud ayaana loo dayactiray dhinac walbaba awal horena waxay ahayd waa looga cabsi qabay maamulku wuxuu u dayactiray waxay ahayd buundada sagxadeeda in gawaredas ay ka dhex baxaan oo ma aragtaaye madarro iyo dhibaato kale ay soo gaarto dadka isticmaala buundada islamarkaana deggan deegaanada jiinka webiga baahi weynna u qabay dayactirka buundada ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus hadda waxaan joognaa buundada maanyagaawa oo sandariyo maanyagaawa dhexdoodaan joognaa buundada buundada oo jiri buundada dayactir badan ayaa laga sameeyey buundadii waa gocneeday geelkii locdii erigii baawurtii way ku rafaadeen buundada wax badan burbur badanaa ka dhacay jab badanaa ka dhacay dagaalo badanaa soo mareen hadda maadaama insha allah habeen iyo maalin hadda mid nin walba oroduu ku maraa baawuraha dhoobley kusmaaye kulli intay maraan oo xamuulka ah mootooyinka liinta iyo oo cooda dhista waxa qaadayana inta ay maraan hadda buundada korkeedaan ku hadlayna kulli saasay ninkii shalay abto baawurka way maqli haysaan hoojaas ayaa ka socota asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo mashruucaani ka hadlay ayaa sheegay in tani ay qayb ka tahay adeega loo hayo bulshada ayna sii wadi doonaan waxuqabadka dadka ay mas-uulka ka yihiin maanta waxaan joognaa buundadii degmada jilib oo dayactir lagu sameeyey oo dib loo hagaajiyey waxyaalaha ilaahay subxaana watacaala dee uu ku waajibiyey oo dadka ulul amriga laga doonaya ayay ka mid tahay inay ummadda khidmaadka caamkaay u baahan yihiin inay u qabtaan waxyaalihii ilaahay subxaana watacaala inoo fududeeyey ayay tanu ka mid tahay hadda waxaan dul taagannahaa buundada degmada jilib dusheeda wax marayana waa gaadiid buundada isticmaalaya buundadaanu shalay waxay ahaan jirtay meel burbursan oo gaadiidka uu ku dhibqabay marinkeeda dadka marayana way ku dhibqabeen xoolahuna way ku dhibqabeenoo neefaf badanoo xoolo ayaa ku jajabo ku burbura halkan dhibaato badan ayaa marka hore lagu qabi jiray maanta bifadlilahi waraxmatihi guud ahaan markii la go'aasay buundada in la hagaajiyo qarashkeedana la qiimeeyey ayaa wilaayadu waxay go'aansatay hawshii in la gala ilaahayaa subxaana watacaala inoo waxaa la saaray birihii ay u baahneed oo dhan ayaa la saaray waa la dayactiray tanuna waxay kamid tahay khidmaadka dadka loo haya mid kamid a jidadka ummadda loo hagaajiyaa isbitaalaha loo dhisaa goobaha waxbarashada loo dhisaa wax looga qabtaa amnigooda la waardiyeeyaa adeegooda bulsho waxay u baahan yihiin ayaa loo qabtaa taana ilaahay fadligeega ku timid buundadan marka waxay fududaynaysaa adeegii bulshada iyo khidmaadkii iyo ganacsigii iyo waxaas o dhan bay fududaynaysaa
buundadu waxa ay ka mid tahay waxyaabaha muhiimka u leh isu socodka bulshooyinka magaalooyinka iyo gobollada kala duwan ee dalka waxay sidoo kale fududaysaa isu socodka dadka iyo gaadiidka iyo alaabahooda kala duwan taas oo kaalin weyn ka qaadata horumarinta dhaqaalaha waxaana dib u habeynta lagu sameeyey buundadan soo dhoweeyey dadka isticmaal mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo bandhigaya arday ka qalinjibisay mu'asasada alxigma faraceeda degmada tieglo
الضيوف الكرام أيها الضيوف السعداء مرحبا أهلا وسهلا أنتم خير الأمم بالعلم نبل المستقبل ونحن بجنود الأمل نسعى ونرتقي دائما munaasabadan waxay ka dhacday xarunta alxigma faraceeda degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiinta wilaayada culummo nuqabo waalidiin ganacsato iyo martisharaf kala duwan waxaa munaasabadan lagu soo bandhigayay arday ka qalinjibisay mu'asasada alxigma kuwaasoo isugu jiray laba qeybood oo kale ah qaybta rawdada iyo qeyb ka qalinjibisay barashada harqaanka sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid a culummada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ugu horeyn kelimad tawciyaa munaasabadda ka jeediyey rasuulka sal ly wslam ma erey kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi dhammaantiin ma etiina raaciyaal lan welboola su'aaladoona walusila raasiyey marka mageeli balaan walowna ana waalidiinta lan kasta mas-uulhay ini mas-uuliyadda ka dadaalo ciyaalkan waddada toosan ini la mariyo oo laka dadaalo taasa marka wayn buu ahaa lankas mas-uul ah rasuulka sal lay wslam dardaaramay yaanin in dardaarame haadaa wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool oo munaasabadda ku sugnaa ayaa kelimad dardaaran u badan goobta ka jeediyey doorka walbarashada waalidka may bakliya kaalin wiin oo dhan yar haysada kor hoobada may waha aan fiirina unugu buugje aan fiirina walba un warsane may waha isku baho rooro hannagado koyo quraad laysiido haddan isku baho doorkaas sugaay ma in maleeyasa in walaayar dacfi ku jaro hogga waalidiinta markii la may kaloo la dardaarmay macallimiinta mas-uuliyad adag adag adag yal siin saare mas-uuliyiddin kolay in gudutaga haddan in muuqato insha allahu tacaala way ballanaa macallimiinta ragun hadda alxigma leh mala hadalaayo guud ahaan gobolka ragga maanaa awlaadalan dhiibiday waldad baraayaan mas-uuliyadda siin saaran dareema umutana may waa ku aqabtaraa baahida marka may waa waxbarashada may waa insha allahu tacaala waxbarashada in la tayeeyo tayalan waal jazaakum allahu khayra jazaa intaasna siinka buraarujiye ardayda rawdada ee ka qalinjibisay alxigma ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed soo jiitay dhammaan martidii goobta ku sugnayd ماذا تقول عند الاستيقاظ من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ماذا تقول عند دخول الخلاء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ماذا تقول عند الخروج من الخلاء غفرانك ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من ربك ربي الله بما عرفت ربك بآياته ومخلوقاته ugu dambeyn waxaa la shaaciyey natiijada imtixaan laga qaaday ardayda waxaana abaalmarino qaali ah la siiyey ardaydii kaalmaha sare galay iyadoona dhammaan ardayda oo dhan laga warasamay shahaadooyin lama arday kaalinkooda isla galin marka lamada arday kaalintkooda isla galan waa maxamed xasan aadan iyo falastiin nuur mayna maktabka ka abaalmariyey lacag dhong milyan iyo laba boqol maybaan weeray raxiime sheekh xuseen raxiime sheekh xuseen yeena mayba gallay kaalinta lamaad mayna ka guulaysatay lacag dhong shan boqol waayahay mayba kiige cabdulaahi xasan aadam oo usuuna ku guulaysidii ee kaalinta saddexaad oo ku guulaysidii lacag dhong afar boqol maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bakool ayaa wada dadaalo dheeraada oo ku aadan waxbarashada ubadka taasoo laga dareemaya dhammaan goobaha waxbarashada ee hoostaga maktabka ee ka furan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool
شكرا لكل معلم أرشدنا دوما للنجاح ولكل من كان لنا عونا في درب munaasabad lagu sagoontunayay dufcadii afraad ee ka qalinjibisay macadka khadiija binti khuwaylad ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan sida warbixintan uu ku haya cabdiqani maxamed howlka xafladaha sheekh xasan barsane ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan waxaa ka dhacay xaflad lagu maamuusayay dufcaddii afraad ee ka qalinjabisay machadka khadiija binti khuweylad faraciisa degmada buqa qable munaasabada waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin culimo iyo waxgarad waxaana laga jeediyey kalimaad kala duwan ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay mudiirka machadka khadiija binti khuweylad wuxuuna sharaxaad ka bixiyey taariikhda machadka culumta qur-aanka waxay ka qaateen tafsiirka qur-aanka kariimka min annaas ila alfaatixa waxaa ka mid ah culuum alqur'aan atibyan fi aadaab xamalat alqur'aan aljazariya alxadiidu culumuhu waxay ardadan qaateen ee hadda maanta aan u joogno xafladooda cumdat alaxkaam buluuq almaraam riyaad alsaalixiin aladab almufrad albayquuniya taysiir almustalax fiqiga usuushiisa waxay qaateen abi shujaac alyaquut alnafiis alusul min cilmi usuul min alaxkaam alfiqiya alqawaacid alfiqiya tasiil alwusuul xagga caqiidada waxay qaateen kitaabu altawxiid sulm alwusuul qawaacid macrifat ahli albidac alwaasitiya xagga luqa alcarabiya waxay ka qaateen الأجرومية مغني الأجرومية معلم الأجرومية التحفة السنية العربية بين يديك كوي لبي صدح سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحي كقاتين الخلاصة البهية روضة الأنوار حق الزهد وحي قاتين ليس الغريب رسالة أم قصيدة لدهاي كانت كواد waxaa uu galay gabadha la yidhaahdo sumaye maxamed cumar waxayna keentay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dhibic labo insha allahu tacaala jaa'isadeedna waxa weeyaan xaasuub ama laabtoob iyo kitaab la yidhahdo macaarij alqubuul jawaa'iz insha allahu tacaala waxaana guddoonsiinaya waaligeena iyo sheekhana sheekh yuusuf insha allahu tacaala eh, kaalinta labaad waxaa isugu jira laba arday waa xakiimo muumin cabdille iyo caaisho ismaaciil cali labadu waxay haystaan sagaashan iyo siddeed dhibic siddeed labadu waxay ku guulaysteen laba laabtoob iyo kitaab la yidhaahdo tajriid sariix sidoo kale waxaa goobta ka hadlay bandhig cilmiyeed heer sare ahna ka sameeyey qaar ka mid ah haweenkii daaciyaadka ah ee machadkaas oo dhammaystay نحن أخواتكم متخرجات من معهد خديجة بنت خويلد رضي الله عنها لدفعة الرابعة في محافظة بقعة قبل لولاية هيران الإسلامية لن نتعب أن نساندكم ما استطعنا من المال والنفيس فامضوا في بركة الله واصبروا إن الله مع الصابرين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وأخيرا نقول جيش حركة الشباب المجاهدين دمروا الكفر الحقيد واذبحوهم وشردوهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ugu dambeyn waxaa xafladda soo xiray waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuled abunabhaan isagoona kalimaad kala duwan halkaasi ka jeediyey waxaan idiin dardaarmayaa inaad kaashataan taqwallahi subxaanahu wa tacaala si ilaahay wax badan idinkugu sahlo si aqoontiin ilaahay idinkugu barakeeyo qodobka labaad oo aan idiin dardaarmaya waxaa weeye dikriga alla badiya ilaahay xuskiisa badiya subxaanahu wa tacaala waxay ka mid tahay waxyaabaha sahlo in qofka ilaahay wax badan u furo waxyaabaha aad kaashanaysaan waxaad ka dhigtaan akhlaaqda wanaagsan kaashada ummad baad qudwo u tihiin guryahaad matashaan owlaaddaad tarbiyaysaan akhlaaqdiinna wanaagsan kaashado ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa wuxuu idiin sahlayaa wax badan oo aadan idinka la imaan karin waxaan rabaa gabdhaha walaalaheen annagoo la wada qabno inaan dareensiiyo oo aan idin dhaho waxaad isdareensiisaan macadka galabta aan qalinjibintiisa u joognano kow ma aha wilaayada islaamiga hiiraan waa macadkii shanaad oo icdaadu daaciyad ay ka soo baxeen macad khadiijata binti khuweylid kii shanaad baan goobjoog u nahay dafcadii shanaad weye marka buq laga hadlayay tahay tii afraad amaa marka wilaayada laga hadlayo waa xafladdii shanaad oo aan u fadhinno gabdhahana ka soo baxayey keliya in la yidhaahdo waa la qalinjibiyey qiimo kuma fadhido waxaan rabaa inaad isdareensiisaan mas-uuliyaad tiro badan baa idiin yaallo mas-uuliyaadka idiin yaalla waxaa ka mid ah addacwatu ila alkhayri والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن هو استاكتان قارسينتا دعوة الله سبحانه وتعالى معروف كفردي سوى قيب دين تالا ما الدور الذي هو حمانة الريبست هذا وحيابها مسؤوليات كإن إسدرين سيسان أي توحكم ده تربية أولاد إن كود داشان machadka khadiija bintu khuweylad waxa uu faracyo badan ku leeyahay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan waana dufcadii afaraad ee ka qalinjabisaha machadka khadiija bintu khuweylad faraciisa degmada buqaqable buulafullaay sidee bulshada ku nool degmadaasi uga faa'iidaystaan waxbarashada ka socota xarunta mu'asasada alxigma maxaanse ka ognahay xirfadaha sida xawliga looga barta alxigma warbixintan waxaa inoo diyaariyey bashiir muxiidiin abu ayman طموحنا جيل إلى العلا يصلون طموحنا غدنا والوعد والأمل طموحنا جيل إلى العلا يصل طموحنا جيل إلى العلا يصلون نادينا بالأخلاق يبنينا hanaqaadka ummadaha horumarkooda iyo higsigooda waxaa qaabeeya waa sida ay tixgelin iyo muhiimad u siiso waxbarashada waana mid ay ku liibaanto ummaddii harsata hooska tacliinta halka taa beddelkeeda ay hungowdo ayna hoobato ummaddii ka tagtaa sidaas darteed diinta islaamku waxay muhiimad gaaraha siisay guwaabinta iyo fadliga cilmiga waxaana ajar iyo abaalmarin qaali ah loo ballanqaaday ciddii qaadda waddada tacliinta marka aan joogno wilaayaadka islaamiga ah maamulada islaamiga ah ee dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka ayaa muhiimad gaarah iska saaray sidii kor loogu qaadi lahaa heerka aqooneed ee bulshada muslimka ah si loo helo jiil hagaagsan oo yaqaana aakhiradiisa dhanka kalena barta culumta laga maarmaanka waa nolosha adduunyo wilaayada islaamiga ah ee baay allaha fadligii waa mid ka mid ah wilaayaadka islaamiga ee uu ka jiro hanaqaadka waxbarasho waxaana ka furan boqolaal madaariis oo lagu barto culumta kala duwan ayna wax ka bartaan kumanaan arday ah mu'asasada tacliimiga ee alxigma ayaa ka mid ah goobahaasi waxbarasho ee buuxiyey baahida bulshada ee u qabtay tacliin leh noocyo kala duwan waxaana xarunteedii degmada buulafulay la daafuray bilowgii sannadkii kun iyo afar boqol shan iyo afartankii hijiri maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamigaha ee baay oo bilihii u dambeeye waday isbeddelo kala duwan oo lagu kobcinayo waxbarashada bulshadana loogu adeegayo ayaa waxyaabihii uu soo kordhiyey waxaa ka mid ah horumarin uu ku sameeyey xarunta mu'asasada tacliimigaha ee alxigma mu'asasadan oo lagu barto xirafta ama howlaha farshaxanka waxaana ka mid ah waxyaabaha lagu barto akhriska iyo qoraalka qur-aanka kariimka luqadda carabiga harqaanka cilaansaarka iyo maadooyin kale kuwaasoo qaybaha kala duwan ee bulshada degmadan ay ka faa'iidaystaan dhowaan waxaan qalinka u qaatay inaan soo gudbiyo heerka waxbarasho ee xarunta alxikme ee degmada buulafulay taasoo lagu barto maadooyinka aan soo xusnay waxaan booqday ilaa iyo saddex qaybood oo mu'asasada ka tirsan qayb kastan waxaa xaadir ku ah dumar wakhtiyada fursadahooda uga faa'iidaysta xagga waxbarashada haddii ay tahay qur-aanka kariimka luqadda carabiga iyo barashada xirfadaha ugu horrayn waxaan booqday qaybta haweenka ee ku bartaan dawaarka ama harqaanka xilli dumarka ay ku mashquulsanaayeen barashada xirfaddaasi arday aad u tiro badan ayaa safaf dhaadheer ugu jiray barashada harqaanka markii ugu horraysay aan galay albaabka mu'asasada waxyaabaha indhahay ku qabanayeen waxay ahaayeen tiro harqaano ah oo mid kasta ay hor fadhiday gabar baranaysa iyo maclimad tilmaan bixinaysa maanta waxaan horta waxaan ka joogaa gabadhii labaada casharka oo oo bixinaysa insha allah hadda waxay wareejinaysaa luqdii wareejinay hadda eh, warqadaa la saaraya insha allah warqadiyaa la wareejina haddana waxaan bilaabaynaa inaan mar dhow aan cajalka xariirino cajal xariirisaa noo bilaabta gabadhii labaad waatana ayadana ayadana waxay tuleysaa in in waraaqaday ku tuleysaa gabadhii labaad waay luqta hadda ka baxan cashirkii koowaad maanta waa dhan waa noo dhammaana insha allah cashirkii labaadaan geli doonaa beri insha allah haddana waxaan joognaa qaybtii oo harqaankaan joognaa halxeegma fulayaan joognaa ajirkaa la geliyaa kabacdi inta marka la geliyo kabacdi dunta intaa la gelinaa kabacdi waxaaba talanaya maradaadi waa kana ma jeeda qaabka marada loo talanhayna waa taasa insha allah qaabka marada loo talanhayo waa taasa kabacdi gabdhahay soo gaarihii insha allah meeshaan waxbarasho waxaa taalo aan caadi ahayn aa taalo waa kana gabdhihi hadda maasha allah toban beri ma joogaan haddana ilmadda waxay tala doonaan dharkeeda inta saanay diyaar u yihiin صح ومدرسة بيت يربينا طموحنا دينا بالأخلاق يبنينا صح ومدرسة بيت يربينا qaarkood ayaan la hadlay si ay u soo bandhigaan heerkooda aqooneed madarasada alxikma waa lagu baraday raay qur-aan ku baraday harqaan ku baraday qur-aanka kariimka iyo maybu ah iyo harqaanka muhiimiin ah lan wal barada iyo lan walan gordaana na mugdi iyo aftiinga shaleeyin tan hay lidinaan hankaha walbarashada maybu ah walbarasho darada dhibkiya latiyaha aragi saas dartiya hankahi yaa meernahay walbarashada iyo yaa iyo lidinaana walbarada faa'iidadiya latanaana aragi maasha allah intii aad alxikma joogta hadda waxyaaba aa faa'iidaysatay maxaa noogu tilmaami kartaa harqaan oo aan mayla rahay weligayba han dhaqaajin aanan dhaqaaji korna oo wax sameeyeyn dharaay inta dunta dili koro dhaqaaqi walkasta maalinka biyo gisurinyi meel rahay ka dhaqaaji koro walkasta markan tolitaan sheega bes ayin damayi maalin ay kortinin juudil iidiyahay oo mayla rahay nin waqtiga uu kala galay ardayha haadaraasi haadarahay saasa meel rahay walanka fardahay may rajeeyay khayr rajeeyay may rajeeyay inii aan walka barado insha allah hoob ilaahay ara inii aan walbarashada ay ka dhammaysa yaa rajeeyay may dheliyay inii walbarashada horta xirfad hooba la barada qofka bini'aadanka ee walbadan aan faa'iidoyas bilaamay walbaratay meeraha awlaadiya kalantoradu korto walkastaba isku dibiri korto baatay kiisha gurisha roogta asturunta toladu korto inii ananagado ii dhiirigeli ah lankii walbarasho ku hiray guryaalay kahiri- kaherag may erafaday hakaha walbarada walbarada ilan walbaraday meerahaa ilan walanbaradeen geek waliyo shalciin in badan way ogi may erafaday qeyrka aan ku hertay soomaalida meeraase meel jinka mari oo ti- jinka boodi boodo mahaluulasho maleel ere jinkinga ana wala baradahayna isigna hakaha erafaday surgooga meewana degmada buulo fallaay khaasatan mad- madarasada alxiqma waxaa meesa ka baradaa farbar iyo quraan cashar iyo qaa'idatu nuuraani oo farbarkeeda oo noo socdo iyo sharqaan yoosaga barana si faylasun ka faa'iidoostana maasha allah macala maryama waa nuunbalawta ilaahay khayr ha siisa intaas iyo intaan kal- isnaga tabtayna socodni nuun socotay casharkana nuun socday maasha allah iyadoo ka faydiin sharqaankan afar saa isu kooyna isuna meesaga tabnaa shan saa ay bar sharqaanka waxaa igu dhehliyay waxyaalo badan waxaa waaye dharkaaga sharqaan haddaa geysato inuu kaa dhumaaba aaba dhici karto Ah, saasoo inka dhalistay marka intii aan ku guda jiray diyaarinta warbixintan iyo booqashada mu'asasada alxigma faraceeda degmada buulafulay waxaan isha saaray dumar baranaya cilaansaarka oo qayb ka ah xirfadaha mu'asasadan ay caanka ku tahay bismillaah cashirkaan rabnaa inaan bilaabno ardayay kan waxaa waaye cilaanka cilaanka cilaan hindigi waaye kanna waxaa waaye nuuci loo saaraya faraha sidoo kale kan kan waxaa waaye cilaanka faashiyonka qaabka faashiyonka loo saaraya kanna sidoo kale kaasan faashiyonka waaye kan cilaan gadiidka waaye sina cilaanka oo cilaan waxaa la cilaanka hindiga si cilaanka buuxi sidoo kale kan waxaa waaye qaabka faraha loo saaro sidoo kale kan calaashadii loo saarayo cilaanka maanta aan bixinayno waxaa waaye cilaan yaroo kooban مؤسسة الحكمة مركان كوي ميليرا علام كسانا لاكس هات ميليرا إن أنا برضه فضاي مبادن دون هويدي لاكس إني ميليرا مع- مؤسسة الحكمة إن اللي كسارة لإنشاء كوي مركان كوي والمكسانا حتى نواك مركان ميليرا يسعلانك وبوغا يسين أرغايتان سعلان أو وفايلك أوران bacweyne bacyaro fashion iyo nay gacmaha iyo mar dhaho bilaaheer insha allah oo bilaaheer may dheeraayso inaan cilaalinka kooyi doono oona dad un saaro doono bilaaheer insha allah intaas keliya kuma koobna ee alxikma waxaa sidoo kale ardayda ay ku bartaan luqadda carabiga oo meel hoose looga soo bilaabay durusta qaar si maqal iyo muuqaal ayay ku qaataan ardayda si looga saxo dhawaqa luqadda waana juhdiga maamulka iyo macallimiinta alxikma hadafkaan ka leenahay maqalni muuqaalka wuxuu yahay awal shay in darsiga ee, markaan dhegaysanno ama aragno nudqiga aan iska saxan insha allahu tacaala oo qof weliba xarafka sida loogu dhawaaqaayo inuu dhegaysto markuu dhegaystana mar kaleu ka daba akhri insha allahu tacaala nisanakuun macbaad insha allahu tacaala awal darsigan qaad muxuu ku saabsanaa aan dhegaysanna marka insha allahu tacaala دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الدرس الأول هذا هذا بيت هذا مسجد هذا باب hadafku muxuu yahay sida loogu dhawaaqaa inaan fahmo oo ku sucinaa marka lala soco dhawaaqa iyo makhaariijta xuruufta insha alla inay noo saxmaan هذا هذا بيت هذا مسجد هذا باب هذا كتاب هذا قلم هذا مفتاح ما
yaa ka jawaabay هذا مفتاح ما هذا هذا كتاب كتاب
ما هذا ankusoo sawiray هذا قلم هذا قلم
غايتنا والخير في قلوبنا والصدق مبدأنا sidoo kale qaar ka mid ah ardayda ayaana weydiiyey heerkooda waxbarasho carabi oon meel raay inshagada adii meelkaala nan akhri jarna ana akhriyo kor hata wali usaeyi alxikmaa ka baraday shay hoo hortayaala wali anan ka tilmaamo ini usa dhowi ini usa dheeri anan sheego korna oo geeka howsa oo dheerina ana sheego kor howsa oyin dhowina ana sheego koro oo carabi ana ka sheego koro ayaa ka baraday أنا طالبة من طالبات مؤسسة الحكمة والتعلم المهم في ولاية باي الإسلامية في محافظة بونفلاي وهذه أختي يا أختي قبل كل شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك؟ حالي طيب وأنت؟ بخير والحمد لله ما اسمك؟ اسمي نصيبة وأنت؟ اسمي عالية ما هذا؟ هذا بيت من هذا؟ هذا رجل هذا رجل؟ نعم هذا رجل هذا بيت
نعم هذا بيت
تقودنا همم تسودنا قيم والبذل شيمتنا والجود والكرم
allaha fadligii kani waa dadaalka midho dhalay ee maktabka tarbiyada iyo tacliinta uu ka wado wilaayada islaamigaha ee baay ee lagu horumarinayo bulshada muslimka ah alxigmana waa xarun waxbarasho oo howlaheeda ay ku diirsadeen dadka ku dhaqan degmada buulofulay iyadoo dabooshay baahiyaha dhinaca waxbarashada ah kuwaasoo maanta allaha fadligii ardaydii ka soo aflaxday ee wax ku soo kordhiyeen ummaddooda xirfadihii iyo xigmadihii ay alxigmo ka soo barteenna ku dhex faafinayaan bulshada dhexdeeda الناس نبتسم من أجل أمتنا كالعقد ننتظم من أجل أمتنا كالعقد ننتظم
aad buu u mahadsan yahay bashiir warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu